magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta ka furmay tababar ku saabsan ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan kuwa lagula kaco haweenka iyo caruurta warbixintan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh tababarkan oo ay ka qayb galeen in ka badan labaatan haween ah waxaa lagu baranayaa tacadiga ka dhanka ah haweenka iyo caruurta waxaa soo qabanqaabiyey tababarkan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka by women association saynab cumar cali oo furitaanka tababarka ka hadashay ayaa sheegtay in tababarkan uu muhiimad gaar u leeyahay haweenka maadaama bay tiri tacadiga ugu badan uu ku dhaca haweenka iyo caruurta tareyninga maantan aad iyo aada ugu faraxsannahay ma naqon doono mid aan xafiiska ugu tagi doono laakiin insha allah waxaa ballan qaadayaa anoo ah gadoomiyaha by women association network iyo gabdhaha yar oo walaalahay ah oo hadda nala jooga in inta hadda baratay iyo inta naga maqan inaan gaarsiin doono bulshadana aan qaybaheeda gaarsiin doono maantana trainingan waa training anaga aad ugu baahannahay tacdiyada loo geysto haweenka inaan mar walba aan u dhawaaqno waxaan usoo dhabar adeegayna intaan waxay ahayd inaan bulshadeena anfacno oo waxaa u qaban inta hadda ka horeysa waxaan qabanayna inaan bulshada caawino waxyaabo badan oo qaban insha allah sanadaa noo dhammaaday sanadka labaad waxaan rajaynaynaa mid kasii qurux badan inuu noo noqon doono idinkana mar walba waxaa idinka codsanayna inaad garabkeena ahaataan waxaan nahay gabdhihiina oo wax bartay oo deegaankii u dhashay oo deegaankii jooga waxaa u baahannahay garab istaag hiil iyo hoob waa u baahannahay maanta marka aqoontii way nagu jirtaa xooggin waa haynaa keliya waxaa u baahannahay dhiirigelin iyo horey usii socda inala dha wasaaradahan waxaan ka codsanaya dhammaantood inayna garab istaagaan wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cusmaan jiidow ayaa haweenka ka qayb galay tababarka u sheegay in tababarkani ay casharada bixinayaan dhakhaatiirta koonfur galbeed wuxuuna kula dardaarmay wasiirka haweenka tababarka ka qaybgalayay inay ka faa'iidaystaan waxyaabaha la barayo una sii gudbiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan marka waxaan rabaa waxaa waaye casharadan saddexda beer soconaayo waa imaanaynaa anaga maalinta u dambeysan waxaan rabnaa gabdhihii ka faa'iidaystay iyo macalimiintii casharada bixiyeen in la qaatay oo casharadaas la fahmay in kale inaa ogaano waxaan rabnaa waxaa waaye waqtiga maanta in laga faa'iidaysto waqtigaa soo xurtay casharkii haddii laguu qoro laguu sharxo haddaa fahansanayn ma fahmid macalimiinta diyaar wa waa idin fahansiinaan waxaa dhihi kartaa macalin ma fahmin ku celi diyaar wa ay maanta intaa ka fahmaysiin aa dhahdaan waa fahni intaa dhahdaan idinka waa idin gaarsiinaan haddana waxaan qabaa waxaa waay su-aaladan furkooda in la weydiiyo macalimiinta sia wax u faa'iidaystaan casharadaas ka faa'iideyna waxaan rabaa haddan xaafadaha dhan in la gaarsiiyo tababarkan tacaddiga haweenka iyo caruurta looga hadlayo ayaa ku soo beegmayay xilli soomaaliya ay ka jirto tacadiyo badan oo ka dhan ah xuquuqda caruurta iyo haweenka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo